haye yaa kuu sheegay xilkaa in lagu magacaabo sidee ku ogaatay xilkaas in la magacaabo wasiirka arrimaha dawladda hoose ayaa warqad kasoo baxday haye aa kabacdi warqada kasoo baxday warqada waalikasuugsbacdaa la keenay waa gartay marka warqadda maxaa ku qoran maxaa ku xusan in lagu magacaabay warqada waxaa ku xamsan in la magacaabo gudoomiyaanka arrimaha bulshada oo wasiirka arrimaha gudaha caadla kuu magacaabay haa waa gartay bal da-aadaadoo kale ka waran adiga imise jir baa tahay
anu waxaan toban konton jir waa gartay ka waran xilka lagu magacaabay miyaad aqbashay adiga inaad xilkaa qabato may ma aqbalin sababto waxaana wiil dhalinyaro xilkaas ina ma u qaadi karmaano waa xilliga weyn sababto de amni xumaa jirta waa gartay amni xumadu ka sokow shaqadaas aa kasii weyn maahinoo ma qaban kartaa ay kula tahay shaqo adoo yacni toddobiyo toban jira
todoba iyo toban horta lacala horta waa isku dayla laakin amni xuma jirta awgeedaa ugu gaabsaday hadda maxaa qabataa adi hadda waxaan ardaynahay oo maxay dhigtaa
waxaa dhigta saxad bartan gaaraan sanka koonfur oo fasalka ugu dambeeya dugsiga sare haa sababta waa aragti imtixaanaada soo dhow imtixaanaada diyaarsigii baamaano aniga sababta dani hadda lacala siyaasad gale bulshada lama joogi karo
haye marka ma reer gamboolaa taa ma gamboolaa joogtaa mise magaalada jawhara wax ka barataa oo degan tahay joora joora aan barta deganay waa gartay marka ma ku wargelisay wasiirka arrimaha gudaha oo kale xilkan inaan qaban karin
may wuxuu wargeli mar warqad bisa soo saaray wargelis ma jirto warqadda yaa kuu keenay adi warqadda waxay keen waalidka la soo dhiibay waalidkii inta u tageen ee warqadda usoo dhiibeen miya
haa waa gartay marka ma adi keliya magacaabistaada warqadda ku qoran mise dadka loo taqaana iyagana xilal loo magacaabay magacaabista magaca qoran saddex qof aa loo magacaabay
haye haa
waalidkaadoo kale ka waran ma ogolaada xilka lagu magacaabo adi may waalidka waa kusoo waa kusoo horjeestay
waa gartay marka yacni markay warqadda kuu keeneen aad diiday kadib taada may aqbaleen mise marka horeba iyagoo ku qanacsaneen inay warqadda kasoo qaadeen wasiir caadle
may arkaan warqada sideeda u gudbid waxaa u gudbid wasiirka u gudiyo rasiiska dhacadda warbixin kama haayo waa gartay bal ka waran asxaabtaadoo kale maxay ku leeyihiin dadka oo kale ma xilkan ma qaban kartid ee iska daa ma waa caadi ee qabay ku leeyihiin dadku maxay ku leeyihiin
ma wallahi hadda asxaabta wax badan og male laakiin dad qaar aa og haye
haa